union agency for fundamental rights ama xuquuqaha aasaasiga ah shirkii jaraa-id ay qabatay lixdii bishii layo tobnaad ay soo saartay inay greenland tahay waddanka xeeb sooca iyo nacaybka dadka laga tira badan yahay labaatan sideeda waddan ee yuuda ah inay greenland lamborgo ka tahay waa riboorka waxaa ku maqlay axaddii jaraa-id kalisiinka sanomat ayaan ka akristay lixdii bisha layo tobnaadda greenland waxay u dabaaldegaysay boqor guuradii markii xorriyadda ka qaadatay boqortooyadii ruushka marka arrimahan warbixintu ay soo qortay inay greenland ay tahay wadamada labaadideeda wadan wadanka ugu nacaybka badan oo reeb sooca ku dhisan waan aaminsana riboortku saxyahay waa gartay marka ma dadka muslimiinta keliya ayaa la haybsoocaa mise dadka soo garootiga ah oo dhan ayaa loo haybsoocaa waxaa la haybsoocaa dadka soo galootiga oo dhan soo galootigu waa kala nooc community ugu waa communitiga soomaalida oo soo galay siddeetan iyo sagaalkii kana soo galay xuduudka ruushka iyo finland udhexeeya dadka warbixintan toddoba toban sano ka hor baa laga digay oo au-da looga digay oo hay-adda u dooda xuquuqda aadamiga asaasiga ah ee ka dooday tiri dadka iskuullada shaqada imtixaanada loo galo dugsiyada sare yaan lagu samayn haybsoocid oo maxaa ka mid ah qof bukaan ah ayaa telefoon diraya wuxuu leeyahay anu dhakhtar ajanabiya ma rabo waxaana waa dhakhtar waddanka u dhashay waxaasoo kale waxyaala laga xishooda weeye habkay u dhaqmaan dadka finishka ah ayaa ayaa noocaas ah maxamedu markaad fiiriso dadka halkaa ku dhashay ilmaha yar halkaa ku dhashay ku qaan fursadaha xagga tacliinta ay helayaan waa mid noocee haddii ay soo qalin jibiyaan o waxbarashadaas heer ka gaaraana shaqooyinka sidee bay u helaan wadanku marka hore hadda second generationkii dhalinyaradii wadanka sagaashankii lagu dhalay maanta waa toddobaatan iyo waa labaatan todoba jir waa labaatan lix jir shaqooyinka ilaa hadda heer jaamacadeed usoo taqawuseen waxaa usoo ugu horeeya dhalinyaro kusoo biirtay dhakhaatiirta wallahi si adag ay ku helaan waxay aadaan gobollo fogfog bay aadaan qaarna waxay isku dayaan inay waddankii soomaliya dib ugu noqdaan oo ay mataqaana ka qayb galaan mashaariicdan eyuuda dhibaatadu taas waxay ku dhacaysaa bulshada soomaaliyeed annaka ajaniga ugu badan waaya maxamed marka adinka ama ka soomaali ahaan ama mujtamaca kale ee laga tira badan yahay idinka laftiinu dadka ma dhex gashaan mase gooni baa isu faquuqdaan oo meelo gooniya oo isugu timaadaan ubaad yani maaragtay ku koobantihiin waxaa weeye marka hore warbixintani waxay ka hadlaysaa warbixintan annaku xuquuqaha aasaasiga ah ee waddanka finland waan haysanaa annaku shaqo waan helnaa shaqooyinka ugu badan soomaalidu way ka shaqaysaa dhakhtarraday ka shaqaysaa iskuulladay ka shaqaysaa xiriirka dadka finishka ee majority-ga ah dad u diyaara maaha inay inay inay nasiiyaan damiin joog damiin ah inaan ala faquuqin oo ah macbiilka aan kuu soo sheego kale sida dhakhtarka oo kale sida qofka baska wadoo kale sida qofka mataqaana waxay aaminsan yihiin in qofka muwaadinka ah laakiin adinka ma isku daydeen adinka laftiina dhexgalku waa in yacni dhinaciina xataa uu ka yimaada oo dadkii aad dhaqankiinnii iyo wanaaggiinnii iyo soo jiidasho aad tustaan taas ma samayseen meelagu taa maanu samayn taa haddaad taas dhaqanka dadka soomaalida sida lagu yaqaano wadamada caalamka oo dhan dhibaata nooga dhacday xagga isdhexgalka oo waxaad moodaa dadka soomaalidu boqolkiiba sagaashan ay aaminsan yihiin geedi socod in waddanka laga noqon doono in waddanka laga guuri doono inaanay carruurta gaalada dhex gelin inay gaalada in carruurta mataqaanaa sistamka gaalada aanay mataqaana ku diilgalayn anigu xagga intergarationka dhibaato badan baan haysanaa
maxamed caalin oo